gaari tawxiidka ayaa horta qaanahaabka isaga masaxa waxaa laga taagoohaya shakaraha korkooda ka babanaya wax lagu hiloobo lagu qalbi qabowsado lagu indha qabowsado oo naax soo joogsanayaan ayaa ii muuqata waa barwaaqo barwaaqo la saf saaray idoo gugen ka qabtay roobku mataqaana oo meel walba ka hooraayo ayaa haddana mid haddana kala sidii oo kale barwaaqo kala oo jihaad xalaala oo hawada maruu haayaa kitaabka sunna dhaqan galeen cadowga ilaahayna roobta yaa qalbiga looga dhuftay hadday usii jeedaan mujaahidiinta waxaa waaye orogay isla fiicayaan ilaahay aana kaligiis mahaddaadkooda hoogaa ballanqaad allah marka farxaddaydu aad iyo aad say walba iyo hay hay oo ahaa jirtay haddana hay sida boqol jibaaro taha ma garat
waa gartay si gaar ah maxay kaaga dhigan tahay saakay xogta ka imanaysaa cali guduud ya waxay iga dhigan tahay siday iga dhigneeday kuwii oo lagu xasmiyey bay lagu xasmiyey basool lagu xasmiyey jedo lagu xasmiyey meesha la yidhaahdo mudug lagu xasmiyey galgaduud ayay iiga dhigantaa sida ay iiga dhigneed marka subax basuuxa ka dambeeyayga un kasii macaan badantaa kaliya waayo waxaan inay sida rajo noogudaysed qayoodi alla nagama qayoodiyo waa noo doo haysaa ay noo socotaa waa waxaan dhihi karaa kulley iyo kulley waa fursad kaloo soo siyaaday iyo cadow laga dulqaado dad muslimiina oo haddii alla ku roon yahay isaga muslimiintu sii muuqdaan xasan guguurtana maanta waxau ilinta u tirohayaa foolka xaggiisa jirkay ku dhimci jirtay oo leh waxaana leeyahay toddobaadkaaga waad soo cuntaye ka gurguura meesha oo naftaada xaaraanta ha ku weynin waxaad ka hor kuftay wixii beesha aldhihi jira amba beeshacaarada ood hore ugu soo sheekaysa inaad iyo xoog ku siiyaan si aad ugu dulayso ummadda soomaaliyeed si aad maalka hore ugu gacan geliso sidaas biriga hore ee badda hore khayraadka ku jira gacanta ugu shubto od aad u siiso ayaad ugu soo funtay marka allah waa beentaa ku yidhi iyo mujaahidni kaa mal qaadatay uftimahaagaa kusii muuqdo adigoo dawladu bannaan tahay war meeshaa isaga tag naftaada uraysaa ku baxaysa cadalaad ku hiya taacawo madaxtooyana waa midda ugu dambaysa yoo lagaaga soo baxsha darbada kululo mataqaanaa naladuna lata kaama dambayso marka ilaahay ha ku na naga figaan leeyahay waxaan ugu darayaa bootar iyo baktigii dhan tawuri jiriy waxaan leeyahay xumaantaad wadayo xagafkii beenowday ay ciidadkii iyo bootadii iyo cadow xambaarkaagii musulduubkii xabashada markaad fiisa gelinaysood xabuuqdi soomaaliyeed xuu ku bixinaysay inuu xaalku uu kugu xun yahay waan xariiqsaday yaxlan uga carar xalane uga carar xaalku wuu kugu galloocaa ayagaa sidii xaas la qabo uga xoroosahaan leeyahay ma garat waa gartay cali guduud goormay kugu dambeysay adiga
waxaan iigu dambaysay kolley iyo kolley muddo oo dhan laga joogo ilaa saddex sana ku dhawaad ma garat waa gartay
haddana maanta waa xor waa xor allah xoreeyey waa isheeg qayb ka qaatay mujaahidiinta kaa amar qaadaysa allah ka amar qaadanaya qayb ka qaatay